moxamed daa'uud moxamed oo soomaaliya u matalaya ciyaaraha olombikada adduunka ayaa maanta ka qayb qaadanaya isreereebka orodka shanta kun ee mitir moxamed ayaa tartan adag waxa uu kala kulmi doonaa qaar ka mid a ciyaartooyda u ordi doonta wadamada ka qaybgalaya tartankan moxamed daa'uud moxamed ayaa maanta orodkiisa ku ballansan waxaana uu qiray in uusan wax cabsi ah ka dareemeynin hadda waxaan ahay mid halkan u yimid sidii uu kugu guuleysan lahaa tartanka ayuu yidhi moxamed daa'uud moxamed oo mar la hadlay warbaahinta dalka brazil kana hadlayay dareenkiisa wiilka kenya ku dhashay ee moxamed daa'uud moxamed ayaa ahaan jiray ciyaaryahan kubadda cagta ciyaara tan iyo markii uu uga gudbay ciyaaraha fudud ayuuse ka fadhiistay kubadda cagta isagoo xoogga saaray orodka maryan nuuh muuse oo iyana ka mid ah ciyaartooyda soomaaliya ugu matalaysa orodka rio ayaa saddexitobankii bishan oroday waxaana ay tartanka ka gashay kaalinta ugu hooseysa iyadoo la oraday todoba gabdhood oo wadamo kala duwan u tartamayay magaalooyinka dalka brazil ayaa waxaa weli si xiise badan uga soconaya ciyaaraha olombikada adduunka rio waxaana ka qaybgalaya in ka badan toban kun oo ciyaartooy kuwaas oo ka kala socda laba boqol iyo toddoba dal oo caalamka ah soomaaliya ayaa leh laba ciyaartooy oo caan ku ah tartanka orodada inkastoo dhalashooyin kale ay haystaan waxaana ay kaleyihiin mohamed faarax iyo sidoo kale wiilka kanadiyaanka ah ee moxamed axmed waxaana aada loogu qiimeeya ciyaaraha orodada